ugu yaraan toddoba qof oo shicib ah ayaa lagu dilay qarax miino oo waddada dhinaceeda la geliyey meel u dhow deegaanka lagu magacaabo jicibo oo u dhow degmada buulo burde ee gobolka hiiraan duqa degmada buulo burde sadaam cabdi iidow oo la hadlay v o wda ayaa sheegay in dhammaan dadkii saarnaa muutada kuwa saddexda lugood leh qofna aanu ka badbaadin qaraxaasi sadaam ayaa u warramay wariyaha v o e magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane
haddaa kaaga warramo dhacdadii dhacday faamil saakii soo rawaxay oo beertooda soo aaday oo jid la mari jiri soo maray ahaayeen faamilkaas beerahooday imaadeen beerahooday iska tabcadeen intay beeraha jireen waxyeello waxa dhacday kawaarijtii iyo dadkii deegaanka iyo ciidamadii da xooga dalka inay dagaal dhex maro markii dadka ay cararaana waxay sameeyeen dadka markii ay jabaan dadka si ay uga haraan miinooyinka dhulka ku aasan ciidamada xooga dalka iyo dadka macwixiida way ka taxadireen oo baabuurtii iyo wixii waa iska reebeen iskatiray ku galeen dadkaas shicibka ahoo deerahoodii ka imaaday xilligii maqribka xaafadoodi u raba waxaa saaka nabad kusoo maray oo jidkii saaka ay soo qaadeen inay maraan damceen ayay miinada la kacday waxyeelo gaarsiisay ilaa had dadkaas dadkii miinada la kacday oo mootada saarnayna qofkama fakan dadka shicibkaana markasta saasay ugu caarsadaan markii waxyeelo iyo waxyeelo la gaarsiiyo qawaarijta dadka shicibka igu aargutaan faamilkaas hal dumaray ahayd todobada ragay ahaayeen qof ka fagtayna male dadkaasna waxyeelo xuxunay gaarsiiyeen faamilkii eheladana halkan waxaan marsiinaynaa tacsi anagoo mate anagoo ku hadlaa afka maamulka waxaa uga tacsiyeynaa faamilka ilaahay ha u naxariisto meel qabur iyo ahamarsiiyo
waxaa la leeyahay dadka miinada ku dhintay waxaa ku jirtay caruur iyo qoys isla socday ayaa kamid ahaa dadka wax ku noqday ma taa manoo kala caddeyn kartaa
wiil odaga mootada watay iyo saddex laba canugow dhalay mootaday saarnaayeen maamo iyo xaajigeeda iyo caruurtay dhaleenna waa isla saarnaayeen waaba laba familoo mootada saarana ahayn qaraabana ah ilmaadeerna ah ilmahamirna ah ilma abtina ah marka meeshaas ku waxyeeloodoona ku wada geeriyooden qofka faktay male waa famil isla wada dhashayoo wardiis ku wada ay ahaayeen
marka goobta uu dhibku ka dhacay ama qaraxa goobta uu ka dhacay intee kilomitr u jirtaa degmada buulaburte jihadana xaggee kaga kaga toosan tahay wallahi buulaburte markii loo fiiriyo waa shan iyo labaatan labaatan ilaa soddon intaasa udhexeysaa kilomitr ahaan ana buulaburte markii loo fiiriyo waxay uga aadintaa dhanka waqooyi waaye dhinacaasa nooga aadin tahay waqooyi galbeed camal ay noqonaysaa marka sidaas oo kale dhacdooyin sidaas oo kale dhawaanahan ma ka dhaceen deegaanka oo dad rayid ah miino waddo la geliyo o kale intay wax ku noqdeen
wallahi xuseenow nimankaas markasta way sameeyaan dadka deegaanka way gaarsiiyaan maalin dhexdaas howlgalladii dhinacaas ka socday beerxaano iyo aagaas saasoo kale miino u geliyeen dadaan ku waxyeeloobo ku dhintay dadka qaarkood hiligyadooda lama helin waxyaabahaas way sameeyaan qabaarista waa waxyaabaha naflacaarigahay markasta ay sameeyaan bulshada ay ku argagaxgeliyaan dadkana waa dad go-aan qaatay oo wax walba ay ku sameeyaan u dulqaado waaye fiirso waaye ka dhedhiyey ayagana way sabri la-yihiin qof kasta waxaa marka raba halkan wacyigelin inuu umarsiiyo maamooyinka iyo aabayaasha maantay sida loo sheegay dadka ololay kusoo celinayan ay dhahan weligaa ka gudbinaa dadka iska dhiciyo weligaa ka gudbinaa xoogay ku tumayan sida la sheegay dadka isbad ku xiran tahay erga ku xiran yihiin hooyo kasta iyo aabo kasta waxaa rabnaa inay ilmahooda wacyigelin u sameeyaan meelaha qaar iyo qabaariista jiraan kasoo wataan ilmahaas maanta waa la dayacay qalbiyadooda la xaday way arkeen waxa inay bayan yihiin ay fawdo yihiin ay diin ahayn ay dhib tahay ee mabda' gooni qof shaksiga wata tahay ilmihii ku kori la-yihiin carruurta aha in dagaalada ay geliyaan oo olole u haystaan oo lagu xergo ugu xiran saadaam waa mahadsan tahay qoyskan hadda dhibaatada qaraxa miinada waxyeelada u geystay markoodii hore ma degmada buurburtay ka tageen mase tuulada jicibow oo la leeyahay meesha qarax uu ka dhacay way u dhowdahay halkaasay ka tageen marka hore waxay deganayeen tuulada jicibow ay dadka faamilka deganay kamid ahaayeen laakiin waa faamiladii waxay kasoo jeedeen mar kasta la bartilmaamaadsado oo la raadsado oo ay qawaarista ayaantan bartilmaameedku aheeday kasoo jeedaan oo qolada dadka bariga dega ah faamilka marka meesha jicibow deganaayeen beertooda meesha ku tiiri beertay aadeen maqribkiina beerta kasoo rawaxeen dad magaalada laakiin wax usoo doonto oo maalmaha qaar usoo rawaxo oo diidaanka iyo raashiinka kasoo doontay ahaayeen ku nool oo ku tiirsan hadda xaaladda deegaanka oo aad ii sheegtay in maanta uu dagaal ka dhacay waa sidee
wallahi horta aniga kuna hadlaa hadda waxaa ka horan ka imaaday magaalada dadka ku horaa iska yaraay markii la sheegay magaca khawaarijta dadka baadiyajiiba dadka magaalada jooga meel kastay joogaan waa isaga soo baxeen sawirada qaar waa aragtay odayaalka labaatan jir sideetan jirra miidiyaha sawiradooda inay yeelaan waa aragtay annaga maanta shabaab asoo dagaalama iyo asoo dagaalamayma qoryaha aan ka furno wacdaa ku marnay oo isku ku taabinay meel kastay joogaan waa bir waa beesha doonnaa waa biro tilmaamaysanaynaa waana raadinaynaa waana wayno maanta waa raadino waa soo wayno
kaasi wuxuu ahaa sadaam cabdi iidow guddoomiyaha degmada bulaburdo oo u waramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane